الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waa casharkii afar iyo labaatanaad kitaabka almuqadimaة اlxadramiya qaala alcalaama cabdullaahi bn cabdiraxmaan baa fadla alxadramiy faslun fii salaati اljamaaca jamaacada salaadeeda iyo axkaamta salaadaas baa laga hadlaya aljamaacatu jamaaco isku jamaacaadyadii salaada wey aljamaacatu jamaaco oo fil maktuubati ahaatay la isku jamaacaado salaada la faral yeelay almuadaati ee la gudanayay maktuubadii almuadaati maktuuba maxaa baxay midii aan faral ahayn almuadaati la adeysanayana midii qallaha ahayd baa baxsa jamaacadaas oo lil axraari u ahaatay rag kuwii xorta ahaa addoommadiiy waxaa saabaxaya alrijaali ee ragga ahaa ee weliba qaangaarka ah ee caqliga leh ee dhar haysta asturan almuqiimiina ee nagaa muqiimiinku ah meeshaas jamaacada shuruudaas ah oo weliba jumcana aysan ahayn salaadu salaad jumcana maaha iyadu waa fardu cayni fardu kifaayatin iska kaafin faralkeed wey jamaacaadkan la tukanayo weeyaan waa fardu kifaaya marka sida ugu muhiimsan oo baa sidaas ah inay tahay fardu kifaaya iska kaafin faralkeed dayib xukunkeedu inuu sidaa noqdo qayb dadka ka mida markay la yimaadaan bixayu meelo bixayu meelna laga ogo yadharu shicaaru shicaarka oo daahirahayo shicaarkeedii baa muuqanaya meesha laga oogay buu ka muuqanaya tuulo yar hadday tahay hal meelaa laga oogaya magaalo weyn hadday tahay meelo badan waa in jamacadii lagu tukado ayib taas baa la doonaya shacaarkii meelow ka daahirayo marka waa fardu kifaaya iska kaafin faralkeeda intaasuu shardi markii la helo culimo qaar baa dhahaya waa sunni dayib qowl dhowr qowl baa ku jire kan baa ka qabsatay marka fardu kifaayahaas wuxuu yidhi marka wa fi taraawiixi taraawiixda dhexdeeda jamaaco oo fi taraawiixi iyo wal witri witri oo bacdaha bacda taraawiixa sunnatu muakadatun sunno la adkeeyey wey hadduu doono taraawiixda dabadeeda ha sameeya ama yuusan samayn ayib taraawiixdii jamaacaha lagu tukado ama yaan lagu tukan taas waa sunni waaakadu ljamaacati jamaacada tan ugu adayga badan ama afdaluljamaaca qaar qorayaan nihaayaho kale jamaaca tan ugu fadliga badan jumcada markii laga soo tago subaxa jumcada wey subaxyada kaleo maalmaha kaleo aan jumcada ahayn baa ku xiga aakadu ljamaaca fi subxi bay ahaatay weliba subaxyadan subaxa jumcada ugu sarreeya uma alcishaa'i cishaa ku xiga uma alcasri casarkaa ku xiga waljamaacatu jamaaco lirajuli ninka fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ayaa afdalu fadli badan jamaacada ragga ama ninka waxaa u fadli badan masaajidka ama lirijaali haddou idiin qoray waljamaacatu jamaacada oo lirijaali u ahaaday afdalu fi lmasaajid tii fadli badan wey masaajidada dhexdeed meelaha masaajidka in lagu tukado waxaa ka fadli badan masaajidka in lagu tukado ilaa idaa kaanat iljamaacatu jamaacadu inay tahay mooyaane oo fil beyti guriga ahaatay agara mid tiro badan hadday jamaacadu guriga dhexdiisa dadku badan yahay dee gurigaa badan ha lagu tukado leeyahay laakiin masaladan waa laga xoog badan yahay almuctamad waxa weeyaan jamaacada masaajidka markasta fadli badan jamaaceedu haba yaraado hadduu rabo hadduu doono guriga kiisuna ha bato wamaa kii kaurad ay badan tahay ay badatay jamaacatu jamaacadiisu ayaa afdalu fadli badan masaajidda xaggeeda kii jamaaco badan baa fiican waaye iyo meelaha jamacada lagu tukadoo dhan saddexda maja- masaajido iyagu fadliga badan wax gaari kara male hadday doonto jamaacadaadu ha jamaacadoodu ha yaraato masjid xaraamka masaajidka nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo masjid ulaqsa wamaa kaura jamaacatuhu waa afdalu ilaa idaa kaana imaamuhaa kan jamaacada badan imaamkeedu inuu yahay mooye xanafiyan madhabka xanafiga nin haysta waa maxay dee madhabkaas ka dagshada keligiis qeyd maahee waxaa looga jeedaa qof aan arkaanta qeyb ka mida inay waajib tahay caqiideyneyn adigu sibaa arkaantan u haysataa madhabka imaam shaafici arkaantii lagama maarmaanka ahayd buu kaasina wuxuu u haysaa madhabkaas ama ninka jamaacada tujinaya inaysanba waajib ahayn dee hadduu iskaga tegaya hadduu rabo ama shuruuddiiba waa la mid wax shardi ahaaba wuxuu haysaa inaysan shardiba ahayn ayib hadduusan mabalka laba imaanayn waxaa lagama maarmaanka ah dee kuwa uu xidhan mayo midkaani imaamkaas inuu xanafiya ma marka madhabkaas madaahibta afarta mid kastaaba waa xaq aimada mid kasta adilada wixii uga soo baxay buu qawaacidkeedii meesha ku qarira aw amase faasiqan inuu yahay imaamkaasi jamaacada badan imaamkeedu waa faasiq mid waxaa tujiya aan fiicnayn imaamka masaajidka yar ama masaajidka yar jamaacadiisuna maaha kan yar buu dooranaya aw mubtadican inuu yahay mooyaane inuu mubtadic yahay jamaacada badan iyo masaajidka weyn ama jamaacadu meesha u badan tahay kan jooga imaamkeedu waa mubtadic waa bidci macnaha weeyaan waay mar hadduu mubtadic yahay waa mid muctasile ah ama waa mujasim ama waa qadari ama waa raafidi ama waa shiici ya ama waa zaydi noocu doona ha noqdo inuu yahay m marka kaasuu iska daynaya jamciisa badan iyo meeshiisa farab ka qaadaya kuwan jamaacada yar baa ka fiican inuu yahay mubtadican mooyaane aw amase yatacadalu waxaaba dhumaya can iljamaacati jamaacada xaggeeda masjidun qariibun masaajidka dhow baa dhumaya hadduu ninkan masaajidkan jooga ka tago masaajidkan yar isu dhow kan jamac badan aad kan jamaacadiisa baa seegseeg noqonaysa oo hallaysmaysa marka adiga markaa waxaa kuu fiican kan jamaacada yar si aad jamaacadan iyo dadkan u ilaalisid aadan kaa weyn ka aadin yatacadal can iljamaaca waxaa ka halaysmaya masjidun sagiiru masjidun qariibun waaya ama jamaacadu waaba badan lahayde masaajidku ama jamaacadu macnaha maba masaajidku maba dhowe waa fog yahaye markuu ninkaani tago dadku waa imaanayaan markii kalena ma imaanayaan ha aado ama masaajidkan dadka badan da- ninka tujiya waa qiradiisaa deg deg badan maamuumku faatixada kama gaari karo ama ma deg deg badnee dadku ku dheereeyaa salaada dheerayn dadka noojinaysa maamuumkuna dheerayntaas ma xamili karo waxaasoo dhan kiisaan yar jamaacada yar buu qaadanaya waay faljamaacatu intaasoo masalaba jamaacada alqaliilatu yarba afdalu fadli badan dhowrkan qofu iskala tukanaya jamaacadan yarba intaasoo masalaba la tukanaya fain lam yajid hadduusan helin ilaa jamaacatan jamaaca mooyaane jamaacadaasoo imaamuhaa imaamkeedu mubtadicun uu yahay mooyaane meeshaba waxaa ka tujinaya waa mid bidci ah mubtadica jamaaco kale ma hays iyo naxwuhu wixii la mida mubtadic fahiya afdalu jamaacadaa mubtadicu tukanayaa uga fadli badan min alinfiraadi keligii inuu tukado keligii intuu tukan lahaa kuwan kaasi tujinayo mubtadica ha iskala tukado waay kelinimadaa ka darane dantii baa ku kaliftay markaas qoladaa ha iskala tukado calaa maa zacamahu jamcu mutaakhiruun ibnu xajar kusoo yiri muctamedku waxaa la yihi dadkaas oo dhan in lagu daba tukada noocaas waa karaahiye ruyaani wuxuu leeyahay war keligiiba u fiican kan intuu la tukan lahaa mubtadica ah ayb saladaasna halkaasaa la dhig intaa markuu inoo sheegay watudraku ljamaacatu wayiri jamaacada waa la gaaraa waa la haleelaa maa lam yusalim inta uusan salaamo naqsan imaamku assalaamu calaykum ta hore intaan imaamku dhihin rimligu wuxuu leeyahay waa jamaacadii waa lagu gaari karaa haddaaba xiratay bes assalaamu calaykum imaamku hadduu dhaho markaa kabacdi salaadaada horey ka wado ibnu xajarkuna wuxuu leeyahay assalaamu calaykum miimka hadduusan weli gaarin waa ku xihan ka dha jamaacadiina waa gaadha wa fadiilaة اlxraami xarmashada fadiiladeedu bixuduuri taxarumi اlimaami bay ahaatay imaamka xirashadiisa xuduurkeeda marka imaamkan xiranayey inaa xaadir tahay iyo watibaacihi raacidiisa fowran deg deg waxaa wey qofka meelaha iska taagtaaganoo masaajidka jamacada lagu jiroo la xiranayo hadhow kabacdi xirtay maaha imaamka markuu saa u xirtay waa in aadna diyaar ahaydoo taagnayd adna horey ka xirato fowran degdeg ilaa xirashadan imaamka lala cirbiya ajar badan leh markuu saas uga baxo takbiirta isagu waa inaad bilowdo wayustaxabu waxaa la suneeyey intidaaru daakhili kan soo galay la sugidiis qofka soo galay meeshii jamacada lagu tukanaya masaajid ama meel kale qofka soo galay in lagu sugo fi rukuuci rukuucda iyo watashahudi lakhiira atixiyaadka dambe adoo rukuucsan qofka soo galay intuu kugu xiranayo sug rukuucda haka toos atixiyaadkii dambe hadduu kugu xiranayana salaada haka bixin intuu kugu xiranayo shuruud bay leedahay bishardi allaa yaduula waa inuusan dheeraan alintidaaru korashadu sugidda la sugaya waa inaysan dheeraan hadduu suguddii muddo badan dee rukuucdii ama atixiyaadkii ku sugaya kana xiran la-yahay lama raba sidaas waa shard walaa yumayiza walaa yumayiza waa inuusan kala soocin qofka sugayo imaamka ah bayna adaakhiliina kuwa soo gelaya waa inuusan kala sugaynin waa inuusan kala soocayn baan leehay kuwa soo gelaya waa inuusan kala soocayn hadduu dadka soo gelaya kala soocayo leeyahay kan waa aabbahaaya inta ku sug rukuucda ha kugu xirto kana waa adeerkaayo ku sug kana waa sheikhaadiyo ku sug inta xiranays intuu xiranayo dadka qaarna markuu sharqantooda iyo codkooda dareemo ma kala jeclo horow rukuucda uga toosaya dadkiibuu kala soocaya taa lama rabo lama ogola ayib ilaa haddii uu dadkii kala soocayo kor sugidiisu sugid ilaahay dartiisa maaha sugid ilaahay dartiisa maahan wayukrahu waxaa la karaahiyeysay an yantadira inuu sugo kan soo galay fii hayrihimaa labadaa meelood meelaan ahayn labadee rukuucda iyo atixiyaadka dambe meelaan ahayn laguma sugo waa karaahiyo sababtoo a maxaaba ka faa'iidaa ku suguddeed atixiyaadku hadduusan kii dambe ahayn atixiyaadka hore yahay dee inta dambe u kula soconaya maxaa kan hore uga ugu sugaysaaba hadday sujuud iyo wax la mida tahayna marna ragcad u xasili maysay waxba ku sugi mayse meeshuu doonoo kaaga xidhanaya ayib qofka carabka culus in xoogaa la iskaga tartiibiya way fiicanta walaa yantadiru ma sugo imaamku qofka soo galay fi rukuuci haani rukuucda labaad miyaa jira rukuuc labaad rukuucda labaad oo salaade ah min salaatilkusuufi madoobaadka salaadiisa iyadaa laba rukuucood leh qorax madoobaadka wuu tukanaya salaatulkusuuf rukuucdii hore maaha iyo istaaggii hore istaag labaad ba u noqday rukuucdii labaad buu rukuucsanyay waxba lagu sugi maayo sababtoo ah ninkan ragcad ugu xasili mayso ragcaddaa dhaafta awal waxaa ragcaddii hore loo- waxaa awal rukuucda loogu sugay in ragcadda uu haleelo baa loogu kaalmeynay atixiyaadkana inuu fadiilada jamaacada iyo- uu la xirto baa loogu kaalmeynay marka sidii maaha midaani waxba la sugi maayo waa rukuucda labaad ee salaadaas ayb ragcaddii baan u xasilaynin wayusanu waxaa la suneeyey icaadatu lfardi faralka soo celinteeda salaad faraloo aad tukatay inaad soo celis biniyati lfardina lagu soo celiyo faral niyadiis maca munfaridin keligii mid tukanaya maciis hal qof oo kale isla soo la tukatay aw jamaacatin jamaaco kale isagoo soo tukaday wain kaana had- walow haba noqdo qad sallaahaa mid soo tukaday yaa salaadan macahaa jamaaco maceed hadduu doono haddeer jamaaco kale uu la soo tukaday jamaaco kaleo arka mar labaad buu duhurkii la tukaday ama hal nin buu arkay waa- waa- jamaacadiiba u noqday waa la jamaacaaba waa isla tukaday waa loo ogolyahay ayib hadduu doono haddeerba macaha macal jamaaca ha soo tukado ayib shuruudana waa jiraan wa farduhu qofka faralkiisuna alula waa salaadii hore laba duhur laguguma laha ama laba casare faralkaadu tii hore ku dhacay falow tadakara qaarna waa ka tagaan kelimadan haddou xusuusa khalalan khalal oo fiiha salaada dhexdeeda ah lam tasixa athaaniyatu maba ansaxaysa tii laba waay ilaa khalal buu xusuusay khalal baa dhex dhacay hadduu ogaado tii hore inay khalad ahayd oo khalad ka dhex marayna tan dambaa u u noqonaysa walaa yundabu lama sunnayn an yuciida sala- janaazata janaaze inuu soo celiyo meydka salaada lagu tukado janaaza la dhahaa laba jeer in la tukado oo la soo celiyo lama sunnayn ma ansaxayso laguma dhihin hadduu tukado waa iska ansaxaysa mar labaad laakiin looma sunnayn faslon fii acdaari اljumucati waاljamaacati wuxuu fasal u yahay jumcada iyo jamaacada cududaaradeeda oo qofka hadduu cududaarkan helo jamaacada waa ka dhacda jumcadiina waa ka dhacda dembaabi maayo cududaar baa jira acdaaru اljumucati waاljamaacati jumcada iyo jamaacada cududaaradeedu almadaru waa roob ama baraf baa dhacaya ama berd habeen iyo maalinkou doon ha noqdo imballa hadduu qooyo weeye thoobuhu maris maradii uu ka qoy ama dhoobo badan baa taalla waddada meelo waxaa jira waddamo thalaj iyo bered iyo waxaasaa ka dhaca waddadiiba lama mari karaaba gaariyaashaa marmar qarsooma baraf darti mar haddii mashaqata aan meesha lagu socon karin waa saas walam yejid in balla hadduu qoyo thooba mariisa walam yejid uusana helin kinnan dugsi dugsina ma hayso uu ka dugsado waxaan da-aya almadar weeye in balla thoobahu walam yejid kinan uusan helin wuxuu yihi marka soo saa idiin qormayo wاlmaradu xanuunka aladii maradkaasoo yashuqu qofka dhibaya kamashaqatihi roobka mashaqadiisa oo kale wey kamashaqati mar kamashaqati waxaan leeyahay madar qofka xanuun dhibayo haya roob dhibayoo kale iyadoo da-ayo bay la mid waa macduur weeye wa tamriidu man baa iyana cududaara qof baxnaaninti tamriidintiis gacankuhaynti laa mutacahida yaa qof faafajafaajoodoo lehu isaga usan u ahan qof jiran qof hayana aan haysan buu qofkaani hayaa jamaacada isaga waa ka dhacsaa ha tukada keli meeshtaa ku tukad ilaa kama dhaqaaqi kara guriga iyo isbitaalka qof tabcaan wa shraafu lqariibi baa cududaana qof qaraabadaadi u dhowaaday calal mowti dhimasho qof qaraabadaa waa ku xanuunsan oo dhimasho u dhowaaday waa cududaar jamaaca iyo jumcadii labadiiba aw amase maahe yanasu waa weheshanayaa kan jirani min bihi kan hayuu weheshanayaa wehel booy dad u adeego shaqaalo awowba u joogaane kan u yimid buu weheshanayaa intaa qofka qofkaan la joogo o u sheekaynayo xanuunkaasi uga fududaanaya wehel buu ka dhiganaya wa miluhu waxaa la mida qariib qof qariib xanuunsansoo laguma dhihin qariib waxaa la mida azawjatu xaaska iyo wasiru xididka walmamluuku kan addoonka la leeyahay wasadiiqu asidiiq saaxiibka iyo walusaadu shiikhi walmuctiqu kii xoreeye xoreeyey sayidkaa walcatiiqu kii la xoreeyey waxaa mid ka mid a xanuunsan marka iyagii wahaynaya jumcadii jamca aadamay sheikhiisii saaxiibkiis waka xaaskii xididkii sayrigaasi waxa weeyaan kullu qariibin lizawja qof kastoo xaaska qaraabo la ah sediyaal iyo xidid iyo qaraabo ah wa min alacdaari cududaarada waxaa ka mid ah alkhowfu cabsi calaa nafsihi qofku naftiisa oo u baqo hadduu jumcada ama aado ama jamaacada ilah kaa maqan aw cirdihiba u baqay sharafkiisa aw maalihi maalkiisiba u baqay jamcadii iyo jamacadii waa ka dhacya wa mulaasamatu qariimihimaa ka mid a kii qaanta ku lahaa baa ku dhegaya haddou walxaal kan lagu leeyahana mucsirun uu yahay mid mucsir aan iska bixin karin ma qof meermeerin iyo diidan maaha wixii ma ma awoodo ma uu bixin karo ma bixin karo soo ma aha kii daynta ku lahaana jumcada iyo jamcada uga horeeya ku dhegaya hadduu ku helo waa ka dhacday kan meeshiisaan iskaga tukan warajaau cafwi cuquubatin cuquubo cafiskeed rajadeed wey caleyhi dushiisa ahaatay kan maarata cuquubaa lagu yeeshay cuquubo dad qof buu dilayba ama dhib gaarsiiyey qisaas baa lagu leeyay haddou jumcada iyo jamaacada tago kuwii ku lahaabaa ku dhegaya haddou laakiin hadda meelahan iskaga tukado waxaa laga yaabaa inay hadhow cafiyaan oo caro dhacaan oo maalmaha hore inta la dhaafo iska roonaadaan oo waa maxay marka hore ilaa dadku waa kacsan yihiin laakiin kan muxuu qabaa rajaau cafwi cuquubatin cuquubo cafinteed rajaheed in laga cafiyo taasoo calihii dushiisa ah marka maaha inuu u goynayo inta wax kharibay ka cararaya kaas waa dambeyle ee waxa weeyaan isagoo isdhiibayo ogol buu wuxuu rabaa qoladii caraysan inaan loo dhiibin oo u tegin intay xoogaa isbedelayaan inuu san jumcada iyo jamaacada kala qayb qaadan iska qariyo gurigiisa iyo meelahaas waxaa kaloo cududaara wa mudaafacatu lxadai xadad reebreebidiisa maca sacati lwaqti waqtiga waasa ahaanshiisana lala qabo oo waxa weeyaan xadad baa haya waqtiguna waa waasa xadadka ha iska dhameeyo salaadana hadhowti si kaamil ah u tukado waqtigii bixi maayo waa waas waxaa kaloo ka mid cududaarada wafaqdu lubsin lebis waayidiis laa'iqin u laa'iqa bihi qofkan qofkan dharkii u laa'iq ahaa laa'iq munaasabka qofkan dharkii u ahaa buu waay jumcada la raba inuu ku aado ama jamaacada inuu ku aado buusan haysan dharkii u laa'iqa ahaa isagoo kale ku aadi jira ma haysto waa waaye muxuu samaynayaa marka meeshiisaan iskaga tukay ilaa mara uu ku baxaba uu waaye oo u laa'iqo munaasaba ilaa dadba dharbaa iyo lebis baa munaasab u ah wakhalabatu nawmi hurdo qaalib noqoshadeed baa cududaar hurdaa qaalib ka noqota wa shiddatu riixi dabaysha darnaanteeda oo bileyl ahaata habeenkii habeenkii maxaa socda dabayl daran xataa maalintana waa la mid baa leeyahy maba bixi karaba ayb ama waktiga subax weeyaan dabaysha daran waxaa kaloo ka mid ah washiddat اljuuci wاlcadashi oon iyo gaajo dar darnaanshahooda oon daran iyo gaajo daran walberdi qabow daran walwaxali dhoobo daran walxari kulayl daran kulaylkaa daranoo fi duhri duhurka dhexdiisa ahaada kulayl daranoo duhurkii wey iyo casarkii waayahay qabow daran ama kulayl daran waxaasoo ka boqan beer baa halkan ugu taallo hadduu ka dhaqaaqo ayax baa eber ka dhigay qolley baa eber- baa shimbiraa eber ka dhigay waxaasuu ka ceshanaya meeshiisa iskaga dhex tukanaya waxaa kaloo cududaar ah wa safaru rufqati rufqada safarkeeda dad bay wada socdaan dadkan hadduu jamaacada ka aado waa ka tegaya qoladaana waxay rabaan jamaacada ka hor inay tagaan hadduu isagu ka harana hadhow wuxuu dareemayaa cidlaysi iyo wehel la-aan ha raaco wa aklu muntinin mid soo urayo qurmuun cunidiis baa ka mid a ka basalin waa basal oo nayi-in ceerin qeyrin ceerin basal aan bislayn buu cunay afkiisi bay ka soo uraysaa toontuna waa la mid a waaya wixii soo uray oo dhan baas waa cadudaar meesha sooya in lam yumkinu haddaysan u suuroobeyn isaalatu suulintiisu waxaa la mid a qof kastoo jirkiisa iyo dharkiisa ay kasoo kakamayso riixun khabiidun wax xun meel nin kaaran buu ka shaqeeyaa wixii meeshu ka shaqeynaya baa kasoo kankamaya kushiinadii waxyaalihii kale wixii baa kasoo waxba jamaacadii aadamaya meeshiisa ku tukanaya usan dadka dhibin wa taqdiiru suquufi laswaaqi suuqyaasha sanqaafyadooda waxa weeyaan taqdiirku waa maxay da-idooda waxaasaa tifqamaya markaa suuqaan iyo derbiyadan sii qaadaya laami saanqaafyadii baa kusoo tifqamaya maradii baa barabara iyo gaashiye ka noqonaysa dhibca ka dhacdhacaya waa cududaar iyo wazalzalatu zalzala waa dhulgariir iyo lul waxaasoo dhan baa cududaaradii ka mid ah dayib habeenada arooska uu ku jiro salaadaha hameenka ku aadan cududaar buu u haystaa inuusan soo aadin jamaacada waa salaada maqribka iyo midda cishaha waay qof indhalo oo qof kaxeeyo waayey waa lami waxaasoo dhan hadduu isagu isi soo dhibo yimaado waa u fiican tahay laakiin haddii kale waxba ma saara faslun fii shuruudi اlqudwati wuxuu fasal u yahay qudwada shuruudeeda alqudwa ku dayashada imaam lagu xirto wey shuruudu sixati اlqudwati xirashada asixideeda shuruudeedu allaa yaclama waa inuusan ogaanin ma'muumku budlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa budlaankeeda burideeda bixadain ay ku bidhay ow kayrihi xada keyrkiis waanlaa yactaqida waana inuusan caqiidayn budlaanahaa buritaankeeda tii hore waa allaa yaclamah tanna waa inuusan aaminsanayn budlaankeeda inay baadil tahay ka mujtahidayni waaba laba mujtahid oo kale oo ikhtalafaa isku khilaafay fi lqiblati bay isku khilaafeen war qibladii halkaasi jidha kii kale wuxuu yidhi halkaasi jidha waa isku hayaan dee isku xiran mayaan ina kala wad weeye taaday u tuka anna taasaan u tukanaya aw amase fii inaayni laba weel laba weel mid baa najaasaa kanoo ahaya kanoo aha waa kala qaateen haye ijtihaadkii bay isku khilaafeen waxaasaa kolle mid baa wixii ku weesaysatay aan fiicnayn isku xiran mayaan aw amase thawbayne laba maro laba maraa laisku haya tani ay tii xumayd oo najaasadu gaadhaya maaha haye isku xiran mayaan wa ka xanafiyin qof madkab xanafiga hayso oo kale weeye oo calimahu maamuumku u ogaaday taraka inuu ka tegey fardan faral qof xanafiya oo uu ogyahay inuu faral ka tegey ku xiran maayo madabku doonaba ha noqdo waaba isku mid dou mar faral ka tegaya wa an laa yactaqida waa inuusan caqiidaynin wujuuba qadaa'ihaa haa oo salaadaa qadaheeda wujuubkeeda waajib inuu ku yahay qofkan tujinaya ka muqiimin waaba qof muqiimoo tayamama booraysay muqiim booraysay oo kale wey muqiim booraysay oo kale wey qof muqiim maxaa looga jeedaa meel inta badan biyo laga helo buu ku boorays kuma xihan kadib lanna waxaa og tahay salaadda in la soo celiya inay waajibto ayib waalaa yakuuna waa inuusan ahaanin imaamkaadu ma'muuman ma'muum midka adigu raacaysid isna mid nin kale sii raacaya oo nin kale ma'muum u ah waa inuusan ahayn hadduu intuu awal ma'muum nin kale u ahaa kii imaamkiisii salaada ka baxo ou dib ka kaco waa ku xihan ka dhah laakiin intuu la socdo kii hore kuma xihan kadhib ma madax bannaana walaa mashkuukan fiihina waa inuusan ahayn mid laga shakisan yahay dhexdiisa maxaa looga shakisan yahay war ninkaan ma imaam baa nin buu la socdaa mise waa ma'muum ninkaanaan ku xiranaynaa hadda ma ma imaam baa mise ma aha isagaaba ma'muum oo nin kusii xiran waa la kala garan waayo lagu xiran maayo walaa ummiyan ummina waa inuusan ahayn ummi mid aan faatixada aqoon oo hooyo loo nisbeeyey wahuwa umigu man weeye laa yuxsun aan wanaajinayn xarfan xarf oo min alfaatixati xaraf faatixadaaba wanaajinayn lagu xihan maayo adoo yaqaan ilaa ida qtadaa markuu ku xirto maaha bihi kan aan faatixada saxayn miluhu isaga mid la mida miday isku mid yihin bay isku xihan karaa xaggee iska mid ka yihiin xarafka ay khaldayaan hadday laba xarafoo kala duwan khaldayaan maya isku hal erey oo faatixada ka miday labaduba isku mid ka yihiin oo khaldayaan a waa ummi laakiin labadooda waa isku si oo waa isku xihan karaa waa hal xarafku waa inu iswaafaqsan yahi ayb waa laa yaqtadiya rajulu ninku waa inuusan ku dayan bilmarati haweeney oo iyadu aysan imaam noqon walow sallaa khalfahu gadaashiisa hadduu ku tukado maamuumkii salla hadduu tukado khalfahu khalfa alimaam soo ma imaam buu ku xidha uma tabayana maamuumkii waxaa u caddaaday uma tabayana waxaa caddaaday kufruhu imaamkan gaalnimadiis war wuxuu ilaa waddamadaas meelahaas iska maray ilaa wa ahayn muslim tukanaya waaye ee gaal buu ilaa ahaa ow junuunuhu waalidiisa u caddaatay war ninkaa ilaa aan caadi nin caadi aan moodo waan kii waalnaabu ahaa labo waa masaa-il baa la yaacinaya ow amase kownuhu baa caddaaday ahaanshiisa imra'atan haweeney qofku ilaa qof dumar u ahaa aw ma'muuman buu u caddaaday ilaa qofkan ku xirtay isagaaba qof kusii xirnaa oo ma'muum ahaa ow ummiyan ummi buu u caddaaday midaan faatixada saxayn intaasoo masalaba acaadaha salaaddu waa soo celinaya qof laga shakisnaa xataa hadduu yahay inuu faatixada yaqaanay in kale hadhowna salaaddii markii kor loo akrin lahaa salaado kor loo akriyo maqrib iyo subax iyo cisho iyo buu hoos u akrisoo la maqli waayo si aan loo maqal buu rabaa lagu xihan maayo mar haddii looga shakisnaa ama lagu hubay laakiin qof hawel yaqaano qur-aanka inuu yaqaano macali hebel iyo sheekh hebel ahaayo hadda arrin jidha awgeed salaaddii kor loo qaadayay hoos u akrisay waa lagu xihan karaa arrin baa un jidha codkausan kor u qaadi karin ma wax kalaa jira waxbaa soo tira waa la yaqaan inu laakiin faatixada iyo qur-aanka yaqaan waaye masaaishan waa soo celinaya wuxuu ku dara ilaa in baana in imaamku u caddaada mooyaane muxdian midaan weese qabin ow junuban mid junuba oo amase caleyhi dushiisa ay tahay najaasatun oo khafiyatu najaaso qarsoon saddexda adigu ma ogaan kadhib ninkaan halkaasu isagu yiri ma inuu weese qaba in kale ka warqabtaa ma inuu junub yahay in kale ka warqabtaa najaaso qarsoon inay ku jidhay in kale mayaa ka warqabtaa maya waa ku xirta kaas ma'muumka waxba soo celin maayo masaladan dambe uu ku daray najaasatun khafiyatun yiri ow daahiratu najaaso daahira ah waa laga xoog badan yahay ow amase qaa'iman buuba ahaa qaa'iman buu u caddaada waaye mid u taagan biragcatin zaa'idatin ragcad dheeraada nin baaba salaaddii khaldayo ilaa ragcad dheeraadb dheeraadooba u taagan yahay waa ku xirata adu lama ogaan ka dhedi kanna waaba salaad dheeraadoo tukanaya ayib marka halkaa waxaa ku jira qofkan imaamka ah haddii uu weyse qabin ama najaaso qarsoon ku jidhay hadhow hadhaw maamuumka u sheego wareedha markii dhowtaa ay la rukuucday maba weyse qabin ama najaasaa jiray khafiye ah maamuumkuna waa la rukuucay isagoo aan faatixada dhammayn ilaa imaamka ka taxamulaya ka qaadaya maogta buu la rukuuca wuxuu leeyahay horeedha kaama taxamuli karin awoodaan wax kaaga taxamulo ma lahayne ninka imaamka wax kaa qaadi karaa inuu nin dahaaro qaba yahay ma weyse qabinoo saasay ahayd oo saasay ahayde soo celi salaada anuu hadda salaad baa ka baxa waay salaaddii uu soo celinaya hadduu salaaddii ka baxayoo fasalku dheeraaday ama ragcad dhanboo la imaanaya ayb marka dadkaani iyagu ragcaddii kaama taxamuli karaan rukuucda kaama taxamuli karaan laakiin haddaad isku mar xirato inuusan weyse qabin oo hadhow a- saas warkiisa ku caddaado waxaad waa akhrisata waxbana kaama qaadin waa kuu jidha adag walow nasiya hadduu halmaamo xadaa imaamihi imaamkiisa xadadkiisiibuu halmaamay marka uu halmaamay uma tadakarahu waa xusuusta caddaa soo celinaya salaadda hadhow hadduu ka garta inuu ninkaasi muxdith ahaa waa soo celinaya salaaddii uu soo celinaya salaaddii ayuu soo celinaya acaadahu waa soo celinaya mar haddousan soo dahaaro qaadan karin ama xilli nijaasada laga suulin karo aan la soo marin waa soo celinaya salaadiisi oo si nadiifa u soo ceshanaya wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله